barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mowjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo nagala socotaan boggayaga v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin salaase ah toddobylabaatanka bisha agost sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo waxaa barnaamijka dhallinyarada idiin daadahinaya anigoo xuseen barre iyo cabdixakiim maxamuud surwac
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a tartan kubadda cagta oo ay ka qayb galayaan ku dhowaada laba boqol oo dhallinyaro ah oo ka furmay magaalada boosaaso isaan maanta waxaan halkan u joognaa inaan daanfurno koobka lix iyo tobanka xaafadood ee degmada boosaaso koobkaas oo ahmiyadiisu ay tahay isdhexgalka xaafadaha magaalada boosaaso si weyn baan ugu faraxsanahay in dhallinyarta koobkan loo furo galabta iyadoo mas-uuliyiin badan oo magaalada boosto ka socda joogaan waanu ku faraxsanahay
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan dhibaatada ay shaqala'aantu ku hayso dhallinyarada dabcan sidoo kale dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirno kaalmii heesaha ayaan ka madhnaan doonin dalmi ubaxa caashaqa loof baa ku daahane halka layla joogtiyo london liibaane garsi alaamadoodii ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey suurtagalnimada heshiis ganacsi oo ay maraykanka iyo shiinuhu isla gaadhaan tallaabadan ayuu madaxweynaha maraykanku ku tilmaamay mid soo afjaraysa xiisada dhinaca ganacsiga u dhacaysa labada dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa arrintan ka sheegay gebagabadii shirmadaxeedka toddobada dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ee ka dhacay waddankaasi faransiiska shirkan ayaa la soo gebagabeeyey maalintii shalay
madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani ayaa sheegay in haddii madaxweynaha maraykanka donald trump uu wadahadal rabo looga baahan yahay inuu qaado tallaabada ugu horreysa oo ah in gebi ahaanba la laalo xayiraadda uu saaray iiraan ruuxaani ayaa sheegay in iiraan ay hore u qaadatay mowqif cad oo ah inaanay rabin in ay samaysato hub nukliyar ah madaxweynaha iiraan ayaa ku tilmaamay xayiraadda maraykanku uu saaray inay tahay mid sharci darro ah islamarkaana cadaaladda ka fog madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa hore u sheegay inay u muuqato fursad wanaagsan oo uu kula kulmi karo madaxweynaha iiraan toddobaadyada soo socda
duur wacana wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal ayaanadu leenahay meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda duhurnimo ee v o a haatan aynu ku bilowno dhanka iyo magaalada boosaaso tartan kubadda cagta oo ay ka qayb galayaan ku dhowaada laba boqol oo dhallinyaro ah ayaa ka furmay magaalada boosaaso haddaba tartankaasi wuxuu yahay ayaa warbixintan u nooga soo diray wariyahayaga magaaladaasi boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf tartankan oo loo qabtay dhallinyarada xaafadaha magaalada boosaaso ayaa ku saabsan isdhexgalka dhallinyarada iyo wacyigelinta arrimaha taariibta waxaana dheeli doona lix iyo toban kooxood oo ka kala socda xaafadaha magaalada boosaaso wuxuuna noqonayaa in kooxdii laga badiyo ay sidaasi ku hari doonto waxaana la dheeli doonaa galab iyo weliba habeen ciyaaraha dhallinyaradan loo qabtay waxaa iska kaashaday shirkadda samtel iyo weliba maamulka degmada boosaaso guddoomiyaha dhallinyarada ciyaaraha ee gobolka bari maxamuud cali ayaa sheegay in dhallinyarada tartankan sababta loogu qabta ay tahay isdhexgalka isaan maanta waxaan halkan u joognaa inaan daanfurno koobka lix iyo tobanka xaafadood ee degmada boosaaso koobkaas oo ahmiyadiisu ay tahay isdhexgalka xaafadaha magaalada boosaaso koobkan ahmiyadda ugu weynna ay ahayd maadaama aan muddo aysan ka qabsanin wax sports activity ee magaalada boosaaso in xaafadaha magaalada boosaaso koob loogu magac daray oo ay dhallinyarada xaafaduhu isku dhexgelayaan isku baranayaan in loo qabto dhallinyarada xaafadaha magaalada boosaaso qorshaha ugu weynna uu yahay maadaama inugu soo aadan yahay oo laga soo laabanayo xagaagii oo qababaha loo soo noqonayo dhallinyarada badan oo xagaabaxdan ay soo noqonayso koobkan inuu noqdo dahfur koobabka laga qaban doono degmada magaalada boosaaso maxamed cabdulaahi siciid dhuubane oo ka socday shirkadda samtel ayaa sheegay in dhalinyarada maanta dheelaya looga baahan yahay inay soo bandhigaan qaab ciyaareed wanaagsan oo ay kaga dayan karaan dhalinyarada iyaga ka dambeeya mar labaad iyo mar saddexaadba u rajaynaynaa naadiyada ciyaaraya ku ciyaaraan ama u ciyaaraan qaabkii lagu oqoon jiray kubadda boosaasood kubadda waa caddaan iyo madow waa la kala badinayaa wax xanaaqa ma jiro maalinta lagaa badiyo waa inaa u qirtaa ninka kaa badiyay inuu maalin maalmaha ka mida soo noqon doono adna aboorka ku hufi doonto insha allahu tacaala xuseen cali maxamuud taliyaha qaybta booliiska gobolka bari ayaa dhalinyarada ka codsaday in si nabadgelyaha tartankan uu dhammaado tan labaad waxaan leeyahay cayaartu waa madow iyo caddaan dhallinyaroy hadde xanaaq ma jiro isfeer ma jiro waxa weeye isxanaaq ma jiro soo dhowayn iyo marxabbaa laydinka rabaa waxaa laydinka rabaa markay kubaddu dhammaato meelaha qaybtooda waxaa ka dhacda in laydhaha dhagaxtuur baa ka jiray waa laysku xanaaqay nin laga badiyo iyo nin badiyaba iyagoo gacmaha is haysta iyo taageerayaalba waxaan rabaa inayn tiibka dambe isugu soo noqonno galabta dambe laakiin aynu maqhraanti u noqonno galabta iyo galbahan ay saacadu socoto inaan wax dhiba jiri karin sida ay hadda nabad ugu fadhnona aynu nabad uga baxno dhallinyaradan taa ku boorinaya cabdisalaan bashiir cabdisalaan duqa degmada boosaaso oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in dhowaan la bilaabi doono dhismaha garoonka kubadda cagta ee magaalada boosaaso aad iyo aad baan u bogaadinayaa dhallinyarada waxaan u rajaynayaa koobkan inuu nabadgelyo ku bilowdo nabadgelyo ku dhammaado insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaannu sinaguna la wadaagno shacabka reer boosaasood in insha allahu tacaala dhowaan la bilaabi doono garoonka kubadda cagta ee magaalada boosaaso wejigiisa koowaad bajadkii iyo qorshihii loogu talagalayna ay yaaliin waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala muddo dhow oo kooban muddo dhow oo kooban inay magaaladu yeelan doonto garoon casriya sidoo kaleeto isla koobkaan intuu socdo waxaan magacaabi doonaa guddi guddigaas oo ah guddiga horumarinta garoonka kubadda cagta ee magaalada boosaaso oo ka shaqayn doona garoonka siduu u dhismi lahaa oo ka shaqayn doona bajadka loo hayo haddii wax ka dhiman yahay sidii bajad kale loogu raadin lahaa oo loogu ururin lahaa qaar ka mid a dhallinyaradan loo qabtay tartankan oo ka kala socda xaafadaha magaalada boosaaso ayaa dareenkooda weydiiyey iyo weliba sida ay tartankan u arkaan in loo qabto iyaga maxamuud axmed salaad ka socda xaafadda hooseed si weyn baa ugu faraxsanahay in dhallinyarta koobkan loo furo galabta iyadoo mas-uuliyiin badan oo magaalada boosto ka socda joogaan waanu ku faraxsanahay inkastoo kubadda caddaan iyo madow tahay laakiin waxaan rajaynayaa inaan kubadda guul ayaan rajaynaynaa insha allah magacay waa maxamed kayse khaliifa oo ku magac dheer m k aad iyo aad aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maadaama maadaama oo koob lanoo furay si wanaagsan loo martiqaaday maaliyado agab lanoo dhammaystiray magacay waa cumar cabdilaahi cali horta waxaa muhiimadda ah garoon marka la wada imaado mid baa guulaysanaya midna waa guuldaraysanaya waxaan halka qiraynaa horta guulka natiijo walba oo ka timaado garoonka inaan ku qanci doono insha allah annagoo ku kalsoon awooddeeda kubadda aan soo bandhigi doono maasha allah waa markii ugu horraysay oo tartan noocan oo kale ah dhallinyarada la ysugu keeno iyagoo matalaya xaafadaha magaalada boosaaso yuusuf maxamuud v o e boosaaso
halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaf soomaaliga ee v o a haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanka zaki hanad iyo heeskiisii shimbir
shimbire howlkaygiyo lahashada dareeno warka labaada maqalkiyo laabta iigu siida warka labaada maqalkiyo laabta iigu sidaadiga maanaha lagu kala dhex jiro kala laalma baante
aan la'aante dhib waayay onto
caashaqa loof baa ku daahane halka layla joogtiyo london dhiibaane garsi alaamadoodii dalmi ubaxa caashaqa loof baa ku daahane halka layla joogtiyo london dhiibaane garsi alaamadoodii shimbiriyahow laf dhabartiyo intaan gabin laxaadiko lagu xuso codka dayn laylo waxaad tiraahda shimbiriyahow laf dhabartiyo intaan gabin laxaadiko lagu xuso codka dayn adiga lubiga degay laasime wadnaho qalbigaada ka luulata qalbigaada ka luulata tilaabta miratay waa luxus adduunku albi albi hayloodina cabugay qalib hayso hays oraa
intaasna waxaan kusoo gabagabaynaynaa heeskaasi uu inala socodsiinayay fanaanka zaki hanad halkaad ka dhegeysaneysana waa laantaaf soomaaliga e v o a mid ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ee ay la kulmaan dhalinyarada kasoo baxa jaamacadaha ee gudaha soomaaliya ayaa ah shaqala-aanta haddaba maxaa la gudboon dhalinyarada shaqadoonka ah maxayse ku xallin karaan dhibaatada shaqala-aanta su-aashaas iyo kuwo kaleba ayaa wariyaheena laascaanood cabdikariim olol waxaa weydiiyey fu'aad cabdinuur oo ah la taliyo dhalinyarada kala taliya shaqadoonka
runtii qof walba bili-aadan maskaxdiisa waxaa kusoo dhacasa isla markiiba waxa la dhaho shaqa la-aan anugu systemkaas ama su-aashaas sida dadku badan ay uga jawaabaan ugama jawaabo shaqo way jirtaa oo dee ilaahay waxa yar ina siiyey lama odhan karo waxba ma haysano shaqo way jirtaa laakiin haddii aynu si kale u frays garayno waxaynu odhan karnaa waxaa jira waxa la dhaho shaqa yaraan waxa kala badan dadkii jaamacadaha kasoo baxayay ee qalinjabiyayaasha ahaa iyo shaqadii suuqa taalay oo waxaa laga yaabaa tusaale ahaan hadeer magaalada laascaanood oo kale inay dee kasoo qalijabiyaan kun qof wax koru dhaafaya sanadkii shaqooyinka availableka ama suuqa haddii hore loo galo laga helayaana ay ku koobnaadaan caqabadaasi waa caqabada koowaad ee dadku marka ugu horreysay qofku gara dhaweyd yahay uu soo qalinjabiye u wajaho midda labaad ee qalinjabiyayaashu ay wajahaan waxaa ka mid a oo ay tahay musuq maasuq waa la dhaho qof bilo aadana oo in badan lagu soo tabcayay in badan wax soo baranayay jaamacad soo bogay baa markuu suuqii yimaado wuxuu la kulmayaa in aqoontiisii iyo waraaqdii uu sitay aysan wax badan u goynaynin laakiin qofkii uu wadooyin kale ama sistemyo kale uu shaqo ku heli karayo fuaad waxyaabaha sida looga hadla waxaa ka mid ah qalinjabinta marka ardaydu ay soo qalinjabiyaan intay ku jiraan waxbarashada oo kale baysan qorshe fog ka yeelanin markay soo dhammeeyaan jaamacadahana meel bannaan bay kusoo dhacaan arrimahaas oo kale ka war arrintan hadda la weydiina sida qofku inuusan sii diyaarsaneyn markiisii hore waa arrin jirta oo badanaa waxaad arkaysaa caqabadaha waxaa ka mida dadku ay food saaraan markay banaanka usoo baxaan shaqada waxaa ka mida qofka kan waxaa la weydiinaya waxa weeyaan experience shaqo walba ad aragtidooda lasoo xayeysiinaya waa in systemka wax laga bedelan lagu qabaa waxaa ku qoran shaqo walba markaad aragtidooda la xayeysiinaya qofkan inuu leeyahay saddex sano oo experience ama xirfad shaqa waa fresh graduate jaamacadii ka soo baxa marka arrinta tan jaamacadaha dib ugu noqonaysaa badanaa waxaan kula taliya anigu jaamacadaha in qofku marka uu jaamacadda ku jiro ay internship siiyaan oo ay bangiyada intay la xidhiidhaan la xidhiidhaan goobaha ganacsiga la xidhiidhaan dowladda qofku ama cusbitaalada qof waliba dee mihnada uu baranayo waxay tahay kadibna qofkaasi uu halkaa kasoo dhaxlo experience xirfad ku filan isagoo jaamacadiina dhiganayay kadibna experiencega iyo xirfadaasuu helay uu berri ka maalin markuu suuqa tago uu ku ablay garan karo shaqadii uu helay jaamacaduhu waxay soo saarayaan arday xagga kuliyadahaas kaga mid bay noqdeen oo tusaale ahaan oo kale dhaqaalaha way wada dhigayaan bal ka waran arday suuqa wada imanaysa oo kuliyadihii xadiga ay kasoo wada baxeen ay fara badan yihiin oo kale oo aysan wax fara badanin u dhaxaynin oo kale bal ka waran cabdikariin waa runta dee facultieska ama kuliyadaha kala duwan ee dalka ka baxaa badanaa waxaa la moodaa inay isku mid yihiin taana dee inagu waxaynu sabab nahay maahee dibudhaca dalka oo dhan ka jira bay dib ugu noqonaysaa oo waayo waxaan jirin tusaalehaan qofku hadduu dee mihnado kala duwan uu baran lahaa diyaarada haddaad baran lahayd dee xagee baad ugu shaqo tegiba qofku biniaadanka markiiba isweydiinaya jaamacaddii marka diyaaradihii bixin mayso maadaamaysan arday u helaynin waxaa kaloo ka mid hadda straight petroleumka bixi oo jaamacad laasacanood ku taalla aad aad aad aad aad maamulo ka tahay dee yaad u dhigaysaa petroleumkii waayo waxaan jirin suuq qofkan ee uu mihnad kaga helayo marka kuliyadii waxay isugu soo uruureen wixii yaryaraaya activity-ga ahaayee dalka ka socday in la isugu soo uruuriyo tusaalehaan berdhawed baan waxaan isku dayna inaanu bilowno de baalahan petroleumka fishinka inaan faculties kala duwan aanu keeno laakiin qofkii bilo aadanka kusoo dhiiran maayo kuliyadiina aakhirka way isxidhaysaa marka waxaa sabab u noqonaysaa inay kuliyadihii koobnaadaan dadkiina intaa yare kooban ee la helayo ay kusoo ururaan dhibaatooyinka ay dhalinyaradu la kulmaan tixgelinta ka hor bulshada ay ka helayaan markay jaamacadda soo dhameeyaan horey baad usoo sheegtay in khibradaha lagu xidhiya ay badan yihiin bal ka war cabdikariin qofku markuu soo qalinjabiyo horta dadku expectation fara badan iyo rajaa laga leeyahay oo maanta markuu qofku jaamacad ka soo baxo dee isla markiiba dadka biliaadanka waxay doonayaan inuu shaqo hore ka bilaabo waa arrin culayskeeda leh weliba anu badanaa waalidka waxaan kula taliyaa qofku markuu soo qalinjabiyo in waqti la siiyo bulshadu dadka kan rajay ka qabtaa rajadana haddii hore loo heli waayo waxay ku noqonaysaa qofkii inay dib hankiisii u disho oo arrintaasina waa arrin khatarteeda leh bulshadana waxaan jeclaan lahaa inay ka waantowdo high expectationkan ama rajadan sare ee qofka isla markiiba laga sugayo waxyaabaad is leedahay guul way ku gaari karayaan qalinjabiyayaasha iyo ardayda cusub cabdikariinow waxaan jeclaan lahaa inaan horta dhallinyarada aqoon-yahanka aan ku booriyo marka ugu horreysaba inta ay aqoonta jaamacadda ku guda jiraan in ay isku dayaan in ay heli karayaan xirfado ama wax shaqo ay barbar wadi karayaan su-aasha u taalla mar alla markay shaqo doonayaan inay helaan aysan aqoon keliya laga doonayn la doonayo xirfad iyo goobo ay kasoo shaqeeyaan waxaan kula talin lahaa dhallinyaradu in ay isku daydo in ay experience ama xirfad shaqo xataa haddii aysan lacag ku qaadanayn markay jaamacadda dhiganayan goobaha ay ka shaqaynayaan laakiinse ay volunteer kusoo shaqeeyaan cabdikariino waxaan kaloo dad usoo jeedin lahaa markaan taa ardayda ka imaado saddex gruub oo kala duwan gruubka koowaad waa dowladda waxaan jeclaan lahaa maamulku meesha jooga magaalo kasta ha joogo in dadka kan loo diyaariyo qaabkii shaqa abuur loogu sameyn lahaa oo dadka soo baxaya saambal ka mida at least ay xafiisyo dowladeed oo kale oo ay ka shaqeeyaan ay heli karayaan midda labaad waxaan usoo jeedin lahaa bangiyada bangiyadeenu waxay isugu biyashubteen inay noqdeen dee haddee qofku isdhow xirfad la kaalay oo ganacsi abuur dee waxay u biyashubteen inay qof lacagsita lacag ugu daraan waxaan kaloo jeclaan lahaa inaan waalidka ku booriyo in ay isku dayaan caruurtooda markay jaamacad ka soo saaraan aqoontii bay leeyihiin ay isku dayaan in xirfadda ay leeyihiin ay uga faa'iideeyaan sidii ay hal abuur ka ay la yimaadaan ay ugu raadin lahaayeen capital ama lacag ay wax ku bilaabaan haddii waalidku uu soo waayo lacag uu ilmihiisan ku maalgeliyo in ay u fududeeyaan qofkani fursadda xirfadda uu la yimaado ama hal abuurka uu la yimaado sidii uu maalgashi ugu samayn lahaa
kaasi waxa uu ahaa fu'aad cabdinuur oo la taliya dhallinyarada shaqadoonka oo ku sugan magaalada laascaanood waxa uu warramiyey wariyaha v o eda cabdikariim olol halkaad kala socotaan waa laanta af soomaaliga v o e
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqoliyotoddobadhibicsideed ha moogaan idaacadda v o e kuna xidhnow warka v o e iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o e ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o e somali com
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaana la socodsiinaya axmed cali sheekh
wala wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha kulan ka tirsan horyaalka zeeri aadan dalka talyaaniga ayaa xalay dhacay iyadoo toddobaadkaasi rasmiga horyaalka uu dib ugu bilaabmay kooxda inter milan oo sannadkan macalin cusub uu la wareegay kaasoo antoni conte ayaa kulankaasi xalay ciyaartay waxaana ay garoonka sansiro kaga adkaatay naadiga leje ciyaartaasi ayaa waxay ku dhammaatay afar gool iyo waxba oo kooxda inter milan ayaa ku badisay goolasha inter milan ayaa mid ka mid ah waxaa dhaliyey daqiiqadii kow iyo labaatanaad ciyaaryahan marcelo brozovich waxaana goolkii labaad daqiiqadii afar iyo labaatanaad dhaliyey ciyaaryahan stefano sensi romani lukaku oo kooxda inter milan dhowaan ay ka soo iibsatay naadiga manchester united ayaa kulankiisii ugu horreeyay xalay uu saftay gool dhaliyey isagoo daqiiqadii lixdanaad ciyaarta ka dhigay saddex gool iyo waxba waxaana goolkii ugu dambeeyey afraad inter milan u dhaliyey ciyaaryahan antonio sandareva daqiiqadii afar iyo siddeetanaad kooxda leje ayaa waxaa calaamadda casaanka laga siiyey ciyaaryahan diego varias horyaalka dalka talyaaniga oo toddobaadkan u bilaabmay ayaa waxaa hadda hogaaminaya kooxda inter milan oo saddex dhibcoode laazio saddex dhibcood ay leedahay naaboli saddex dhibcood atlantana saddex dhibcood hase yeeshee kaalintakooda ayaa waxaa ku jira kooxda inter milan oo ku hogaaminaysa dhinaca kala duwanaanshaha goolasha kulamada lugta labaad ee sarreebka koobka horyaalada qaaradda yurubba loogu soo baxayo ayaa iyagana caawa jiri doona kooxda olombiyakos ayaa u safri doonta naadiga kransdar ee dalka ruushka lugtii hore ee ciyaartani oo ka dhacday garoonka olombiyakos ee dalka griiga ayaa waxay kusoo idlaatay afar gool iyo waxba oo kooxda olombiyakos ay ku soo badisay waxaana kooxda reer rushia looga baahnaan doonaa inay ku badiso ugu yaraan afar gool iyo waxba ah ama ka badan si ay ugu soo gudubto koobka horyaalada qaaradda yurub kooxda young boys ee dalka switzerland ayaa iyana waxay u safri doontaa caawa kooxda karvana esvasada ee dalka serbiya lugtii hore ee ciyaartani oo ka dhacday dalka switzerland ayaa waxay kusoo dhammaatay barbardhac laba gool iyo laba gool ah kooxda rosenberg ayaa iyana waxay martigeli doontaa naadiga dinamo zegrab lugtii hore ee ciyaartan ayaa waxay kusoo dhammaatay laba gool iyo waxba oo kooxda dinamo zegrab ay garoonkeeda kusoo adkaatay kulamada kale ee loogu soo baxayo koobka horyaalada yurub ayaa iyaguna waxay dhici doonaan habeen dambe naadiga ayakis ayaa waxay la xubi doontaa kooxda nikosia ee dalka qubros ayakisna waxay ka dhisan tahay dalka holland ciyaarta lugteedii hore oo ka dhacda dalka qubros waxay ku soo dhammaatay barbardhac eber iyo eber ah kooxda dalka biljamka ee kalaab ruuj ayaa waxa ay la kulmi doontaa naadiga lask lugtii hore ee ciyaartani oo kooxda kalaab ruuj ee safar ahayd waxay kusoo badisay gool iyo waxba halka kooxda salaavi brag iyana ay la kulmi doonto kooxda s v r clash loo yaqaano lugtii hore ee ciyaartani kooxda salaavi brag ayaa kusoo badisay gool iyo waxba kulmo ka tirsan horyaalka e f l-ka ama carlin kaabka ee dalka ingiriiska ayaa iyaguna habeen dambe dhici doona kooxda banmouth ayaa la kulmi doonta naadiga forest green banley iyo sunderland ayaa kulmi doona lincoln city waxa ay matigeli doontaa naadiga everton lester waxay aadi doontaa kooxda newcastle u b r iyo borsmouth ayaa kulmi doona kooxda rotterham waxa ay la kulmi doontaa naadiga sheffield wednesday swansea cityn waxay la kulmi doontaa naadiga cambridge laba kulan oo ka tirsan horyaalka faransiiska ayaa iyaguna dhici doona kooxda lili waxay la kulmi doontaa naadiga senetenie halka niis ay la kulmi doonto kooxda marsel xubintii cayaarahana waa naga intaas
intaasi ciyaaraana dhegaystayaal waxaynala socodsiinayay axmed cali sheekh markana gabagabadii idaacaddeeni ku dhownahay aynu ku wada nasanno heesta farxad iyo weliba codka fanaaniinta ken khaalid iyo ikraan caraale heestaasi ayaananu dhegeystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacadda duurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulanta dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
saman lagu durduurtaay quruxdii dinaydii daymada haweenka araggii dalkayga shine.